faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxmed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaali jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaato radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado waxaana saaka dhegeystayaal warka aad maqli doontaan ugu dooroon amisom iyo saraakiisha booliiska koonfur galbeed oo ka shiray amniga doorashooyinka madaxweyne farmaajo waraqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee waa safiirka cusub ee dalka nigeria faafayno dheeraad oo ka soo baxaya kulamo saacadihii lasoo dhaafay ka socday madaxtooyada soomaaliya madaxweynaha soomaaliya waa madaxweynaha wakhti xidheedkiisu dhammaaday farmaajo oo khudbad ka jeediyey meertada toddobaatan iyo lixaad ee golaha guud ee qaramada midoobay guddiga doorashada aqalka sare ee somalilan oo ku dhawaaqay jadwalka doorashada soomaaliya iyo uganda oo ka wada hadlay iskaashiga labada dal intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goorow diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbaca taarikhduna ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha sebteembar sannada laba kun koob iyo labaatan iminkii haatanna kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan faafayno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya kulamo saacadihii lasoo dhaafay ka socday madaxtooyada soomaaliya kulamo saacado badan qaata ayaa xalay waxa ay ka dhaceen xarunta madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho kuwaas oo lagu dhexdhexaadinaya madaxweynaha waa madaxweynaha muddaxuleedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble wararka laga helayo waa kulamadan oo ay horkacayeen guddoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha galmudug wasiirka waxbarashada iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaan weli wax horumar ah laga samaynin wararka laga helayo waa wararka la helaya ayaa waxay sheegayaan dhina dhinaca madaxweyne farmaajo ay ku adkaysanayaan wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur loo bedelo wasiirka arrimaha gudaha sidoo kalena agaasimaha niisa laga wareejiyo bashiir gobe islamarkaana farmaajo uu soo magacaabo agaasimaha cusub siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur aadna hula socda kulamada ayaa sheegay madaxweyne farmaajo uusan ahayn mid tanaasulay waa mid tanaasulah oo keliya uu yahay nin doonaya inuu adkaado wuxuuna xubnaha waawaanta wada ku eedeeyey inay wax hoosaasinayaan khilaafka u dhexeeya madaxweynaha muddaxuleedkiisa u dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa daba dheeraaday iyadoo beesha caalamka ee cadaadis ku saarayso in dhinacyadu ay heshiis gaaraan saraakiisha ciidamada amisom iyo booliiska maamulka koonfur galbeed ayaa ka shariga amniga doorashooyinka deegaanada maamulkaasi koonfur galbeed taliska booliiska qeybta gobolka baay maamulka koonfur galbeed gaashaanla sare aamiin maxamed cismaan daruur ayaa shir guddoomiyey shirka guddiga farsamada ciidanka booliiska koonfur galbeed kaasoo looga hadlayay qorshaha ciidanka booliiska laba kun labaatan iyo toddoba iyo qorshaha sugidda amniga doorashooyinka ka dhaca deegaanada koonfur galbeed saraakiisha ciidamada booliiska amison iyo kuwa koonfur galbeed oo kulanka goobjoog ahaa ayaa waxa ay taliyaha warbixin ka siiyeen xaaladda amniga deegaanada maamulka koonfur galbeed gabagabadii shirka taliye amiin maxamed cismaan daruur ayaa faray dhammaan saraakiisha ciidamada in la dardargeliyo howlaha sugidda amniga deegaanada ay ka dhacayaan doorashooyinka labada aqal ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya guddiga doorashooyinka aqalka sare ee somalilan ayaa ku dhawaaqay jadwalka doorashada xubnaha ka soo jeeda gobollada waqooyi ee soomaaliya guddiga maamulka doorashada xildhibaanada labada aqal ee somalilan ayaa shaaciyey jadwalka doorashada xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi doorashada aqalka sare oo ka kooban koob iyo toban xubnood ayaa lagu wadaa in dabayaaqada bishan ay ka dhacda magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maalinta khamiista oo ah berito ayaa waxaa bilaaban doona diiwaangelinta musharaxiinta iyo shahaada siintooda madaxweynaha waqti xileedkiisu dhammaaday farmaajo ayaa khudbad ka jeediyey meertada toddobaatan iyo lixaad ee golaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeedinayay meertada toddobaatan iyo lixaad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa kaga hadlay geedul socodka arrimaha doorashooyinka soomaaliya xakameynta kasoo kabashada cudurka covid nneteen dardargelinta iyo dib u habeynta qaramada midoobay ilaalinta deegaanka iyo isbedelada cimilada adduunka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo bandhigay qorshaha ka hirgalay dhammaystirka geediu socodka doorashooyinka qaranka ee ka socda dalka isagoo hoosta ka xariiqay sida ay dowladda federaalk soomaaliya u go-an tahay kamiro dhalinta himilada shacabka soomaaliyeed ee ku aadan doorasho xora oo loo wada dhan yahay waxaa hadda meel gabagaba ah inoo maraya hanaanka qabashada doorashooyin xora oo xalaal ah oo loo dhan yahay taasoo ka taasoo ay ka qaybgalayaan tiradii ugu badnayd ee ka qaybgalayaasha doorashada soomaaliya tan iyo dagaalkii sokeeye doorashooyinka waxay udubdhexaad u yihiin ilaalinta xuquuqda iyo rabitaanka muwaadiniinta soomaaliyeed madaxweynaha ayaa la wadaagay golaha guud ee qaramada midoobay dadaalada wax ku-oolka ee dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ku bixinayaan xakamaynta cudurka safmarka ee covid nneteen kaasoo waa kasoo kabsashada saameynta dhaqaale ee uu reebay iyo sidii dhammaan shacabka soomaaliyeed loo wada gaarsiin lahaa tallaalka waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago in dowladda federaalk soomaaliya ay si deg deg ah uga jawaabtay cudurka safmarka ah ee u soo tallaabay dalkayaga qorshayaasheedu waa kuwo mudnaanta koowaad siinaya badqabka caafimaadka muwaadiniinteenna madaxweynaha khudbadiisa diiradda ku saaray dardargelinta iyo dib u habeynta qaabdhismeedka maamulka ee qaramada midoobay khatarta ku gadaaman isbedelada cimilada adduunka iyo ilaalinta deegaanka ayaa hogaamiyaasha dalalka caalamka kula dardaarmay xoojinta iskaashiga caalamiga si wadajir looga jawaabo caqabadaha khatarta ku ah dunida halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaalada cadaado xaruntiisa koowaad halka magaalada dhuusamareebna aad nagala socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic bir magahertise madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagelin ayaa ah mudane aadan mukhtaar suuriya u magacaabay xelaliyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weeraraha qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa loogu magacaabay mudane waa mudane aadan mukhtaar suuriya inuu noqdo xeelaliyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaana madaxweynuhu kula dardaarmay shaqadiisa si hufan uu guto waxaana mas-uulkaani magacaabistiisa kusoo beegmaysaa xilli baahi badan loo qabay somalilan waa soomaaliya iyo uganda ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dal ee soomaaliya iyo uganda safiirka soomaaliya ee dalka uganda danjir cali maxamed maxamuud cali cagabaruur ayaa kuna la qaatay guddoomiyaha baarlamaanka uganda mudane jacob iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dal gaar ahaana labada baarlamaan iyo sidii iskaashi loo sameyn lahaa labada dhinac gudoomiyaha baarlamaanka dalka uganda ayaa xafiiskiisa kusoo dhoweeyey safiirka soomaaliya isagoo sheegay in xiriir wanaagsan oo labada dal u dhexeeya uu jiro gaar ahaana labada baarlamaan ee dowlada uganda iyo waa dowladda uganda ay marar badan tababaro u samaysay baarlamaanka maamul goboleedyada dalkeena soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka mudane jacob ayaa sheegay in soomaaliya ay soomaaliya tegay sanadkii laba kun iyo toddobadii markaas uu soomaaliya ka soo bixiyey tababar ku saabsan dowlad wanaagga guddoomiyaha ayaa sheegay shacabka soomaaliyeed iyo kan uganda uu leeyahay xiriir soo jireena oo labada dhinac iyadoo shacabka uu u dhexeeyo waa shacabka u dhexeyn wax kala duwanaanshaa oo hal meel waa hal meel ka wada adeegtaan hal meelna hay ka wada cunaan gudoomiyaha ayaa ugu dambeyn sheegay in dowladda uganda ay mar walba diyaar u tahay inay garab istaagto soomaaliya safiirka waa safiir cali maxamed maxamuud cali cagabaruur ayaa dhankiisa ka warbixiyey xaaladda dalka iyo horumarada uu ku tallaabsaday muddooyinkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka ka socday dalkeena soomaaliya danjire cagabaruur ayaa uga mahadceliyey waa uga mahadnaqay sida dowladda uganda ay u martigelisay jaaliyadda ugu badan ee ku nool dalka uganda iyagoo dareemaya inay joogaan iyagoo dareemayn inay joogaan qurbe ayna yihiin ganacsato arday dadka deegaanka iyo qaxooti ganacsataduna ay yihiin kuwa aada uga muuqda gudaha uganda ayna yihiin kuwa leh shirkado ugu waaweyn ee dalkaasi uganda safiir cagaburur ayaa guddoomiyaha baarlamaanka uganda ugu hambeliyey guusha waa guusha ay ka gaareen doorashooyinkii dib loogu soo doortay isaguna danjir waa danjiraha ku marti qaaday guddoomiyaha inuu booqdo dalkeenna soomaaliya si uu u soo arko horumarka dalkeenna dhankiisa guddoomiyaha ayaa aqbalay inuu booqdo soomaaliya ugu dambeyn guddoomiyaha baarlamaanka ayaa guddoonsiiyey safiirka soomaaliya ee uganda hadiyado sharafeed isagoo kulanka ku soo ilaaday safgarada halka warkaasi dhegeystayaal aad weli kala socotaan waa raadiyaha cadaado oo aad ka dhegeysanaysaan muujada f m ka dherkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahertisa ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland ayaa howlgal wadajira waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan maamulkaasi jubbaland kuwaas oo lala beegsanaya dhaqdhaqaaqa al-shabaab howlgalkan oo si wadajir ah ay u fuliyeen ururka shanaad guutada waa lixiyo tobanaad ee ciidanka kumaandoosta danab iyo ciidamada dowlad goboleedka jubbaland sida daraawiishta iyo nabad sugidda ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose howlgalka ayaa ciidamada waxay si gaar ah uga fuliyeen deegaanada kale ah baarsanguuni malayley bandar jadiid araare koban iyo geeni iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka jubbada hoose halkaasoo mararka qaar lagu arki jiray xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxay sheegeen inay dileen saddex iyo toban ka mid a dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo inta badan saraakiish waa kuwaas oo u badan saraakiil sidoo kalena la duqeeyey saldhigyo ay ku sugnaayeen al-shabaab sidoo kale saraakiisha waxay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalka waa howlgallada ka dhanka al-shabaab ee lagaga saarayo deegaanadawaa deegaanada gobolka jubbada hoose dhowr jeer ayaa waxaa deegaano ka tirsan gobolada jubbada hoose waxaa ku dagaalamay ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland iyo xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab warkii subax dhegaystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkay shaafici sheekaye anigoo sharmaarkaha ayaa idinla socodsiinaya intaa warkaan warka xiga ku kulmi doona ammaan allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan